بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mu'miniintii oo loo dhawaaqaya ayaanu ku jiray oo looga digaya inay ku daydaan reer binu israa'iilka dhibka badan ee nabigoodaa soo badbaadiyey dhibo waxaa calaaqada ka dhexaysana waan garanaynaayo iyaga naftooda waa kii yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiyi waa kaan soo maray oo haddana nabiga kuwa dhibo ilaahay dhibo rasuulkiisa dhibo marka bini aadam dhibkaasaa loo abuuro ilaahigii abuuraa ka baxsan waayey allah halkan marka wuxuu inoo sheegayaa innaa caradna alamaanata ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala innaa annagu caradnaa waanu bandhigay alamaanata amaanadii amaanada waan arki doontaa inta macno ay leedahay wixii laisku aam'aansaday waanu bandhignay innaa caradna alamaanata cala asamaawaati cirarkii baan u bandhignay cala asamaawaati cirarkii waan u bandhignay waalardi dhulkiina waan u bandhignay waaljibaal waxaa weeye innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali buurihiina waan u bandhignay fa abayna way diideen an yaxmilnahaa inay xambaaraan wa ashfaqna minhaa wayna ka baqeen marka waan u bandhignay way diideen diidadana hadduu ilaahay inuu takliif uu ku xambaaro uu rabo ma diidi karaanoo ilaahay amarkiisa cid diidi karto ma leh ee waa in saa loo ogaada waxaa weeye waa bandhig oo war ma rabtaan ma qaadi kartaan waa doo waa la doorimaad geliyey markaasay maya maya yidhaahdeen marka shaygu marna dalabka ama waxa laiska codsanayo waa wax laisku adkaynayo oo laleeyahay samee wa ilaa wa ilaa waa shay ilaahay kugu soo dejiye oo kugu waajibiyey shayna waxaa la leeyahay khiyaar baa loo leeyahy war ma yeeli kartaa mise waad iska dayn marka waan iska daynaynaabay dhaheen wax amaroo la siiyey ma aha fa abayna way diideen an yaxmilnahaa inay ammaanadii qaataan wa ashfaqna minhaa wayna ka baqeen ilaahay wuxuu yidhi faraa'ishi wax alla wixii farad ahaa iyo takaaliiftii wixii la isa saaray oo sharciga ahaa waxaa loo bandhigay samaawaadka cirarkii iyo dhulkii iyo buurihii waaweynaa oo way ka jeedsadeenoo way cabsadeen waxaa culayskeeda iyo shiddadeeda waxaa looga jeedaa ammaanada say u weyn tahay iyo xambaarkeeda suu u culus yahay macnaheedu waxaa weeye sha'nigeeda suu u weyn yahay haddii ajraamtan jirmigan waa weyn haddii lagu kalifo sida muxuu ahay waxay quwo iyo ay ka leedahay shiddo haddii lagu kalifo oo ay marka dareen iyo ay dareen leedahay way diidi lahayd qabuulkeeda qaala ibnu jazi wuxuu yidhi alamaanatu hiya atakaaliifu asharciyatu waa sharciga waxyaabaha liina dul saaray oo min iltizaami adaacaati daacooyinka inaan iltizaamno wa tarki almacaasi inaan macaasidana iska dhaafno waxaa kaloo yidhi ammaanada waxaa weeye amwaasha qowlka saxiixa waxaa weeye waa caam oo wax kastaa soo geli waxaa weeye oo wuxuu ka bilaabanaya wa carduhaa yaxtamilu wajhayna axaduhumaa an yakuuna allaahu khalaqan laha idraakan iyadoo wax garanaysuu abuuray inta aan soo sheegnay fa curidat calayha alammaanatu xaqiiqatan baa loogu meldhigay fa ashfaqad minhaa way ka cabsato waimtanacad min xamlihaa ka kalena waxaa weeye sha'niga ammaanada unbaa la weynaynayaa iyo culayskeeda eh samaawaadka iyo haddii loo loow loo bandhigo iyo buuraha iyo way cabsan lahaayeen mana xambaari karay lahaayeen marka waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uga jeedaa culayska weynankiisa ayaa loo yaa loo jeedaa in la ina tuso marka ammaanada waa intaan soo sheegnay waxaa weeye waa shareecadii oo dhan waa takaaliiftii weeye waa caqiidadii oo laga soo bilaabo ilaahay markuu yidhi alastu birabbikum qaaluu balaa ay yidhaahdeen ammaanadu halkaasay ka soo bilaabatay fa abayna way diideen wa ashfaqna minhaa wa xamalaha alinsaanu insaankii baa xambaarsaday oo dusha u dhigtay innahu insaankii kaana wuxuu ahaaday daluuman kii dulmi badan jahuulan oo jaahilnimo badanoo insaankii baa yaa dusha u dhigtayoo wau dulmi badnaa waxaa weeye waala jaahiloo umuurtu ka jaahilsan yahay ibnu jawsi wuxuu yidhi wa abayna looma jeedo inay ilaahay diideen ee way ka cabsadeen iyo makhaafada li'anna alcarda kaana takhayuran waa la doorimaad geliyey laa ilzaaman ma ahayn muxuu marka in bini aadamka muxuu u xambaarsaday liyucadiba allaahu ilaahay inuu cadaabo almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta oo ballantii ka soo bixi waayey ammaanadii xambaari waayey iyo walmunaafiqaati dumarka munaafiqaadka ah iyo walmushrikiina ragga mushrikiinta ah iyo walmushrikaati haweenka mushrikaata ah oo wayatuuba allaahu ilaahay uu ka toobad aqbalo cala almu'miniina ragga mu'miniinta ah iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka ah wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday hafuuran kii dhaafid badan raxiiman oo naxariista ayuu ahaaday halkaa ayaa waxaa inoogu dhammaaday suuraddii dheerayd oo suuratulaxsaaba oo suuradihii madiine ku soo degay oo axkaamta faraha badan aan maanta oo dhan ku soo dhex jiray haddana waxaannu gelaynaa suuratu saba'a makiyatun makay ku soo degtay wa aayaatuhaa arbacun wa khamsuuna waa afar iyo konton aayadood marka suuraddani saba'a ayaa layidhaah waa la garan waa dhulkaas oo ku yaalo waddanka yaman makay ku soo degtay caqiidaday ka sheekayn ilaahay waxdaaniyadiisa iyo nebinimada iyo bacsiga iyo nushuurka ayay ka sheekayn suuraddu waxay ku bilowday ilaahay in la tamjiidiyo oo la weyneeyo oo la sharifo allihii khalqigan oo dhan abuuray oo koonkana waxaa weeye wa axkama shu'uuna alcaalam wa dabbara alkowna bixukmihi isagaa khaaliqa isagaa mubdic kii bilaabaya isagaa xakiimoo falsan cilmigiisa wax ka qarsoon ma jiro daratan fi samaawaati walaa fi lardi waxaa weeye waa burhaanta iyo xujada ugu weyn calaa waxdaaniyati rabbi alcaalamiin waxay ku dartay marka inay qadiyo haam ah oo mushrikiinta oo aakhare inkirayo yaa taana haddana yaa si fiican looga hadlay haddana waxay suuraddu ka hadashay qisas bacda arusuli oo daawuud iyo waladuu sulaymaan yaa waxoogaa laga taabtay iyagana qisadooda waxay kale ka hadagtay mushrikiinta iyo waxyaabaha ay ka qabaan muxuahay risaalada ama nebi maxamed diintaas loo soo dhiibay iyo mursaliinta iyo xujada xoogga badan ee lagaga hortegay suuraddii waxay ku soo khatimtay in ilaahayga waaxidulqahaar in la rumeeyo ayay kusoo ayay ku soo khatimtay sumiyat suurata saba lianna allaha tacaala dakara fiiha qisata saba wahuwa wahum muluukulyaman yaman boqoradoodii weeye nicmo iyo barwaaqo iyo suruur iyo hanaa ayay ku jireen markaasay wixii oo dhan ku gaaloobeen ilaahay baa wixii ka daadiyey taasay suuraddu ka sheekaynaysaa ilaahay wuxuu yidhi alxamdu lilaah bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista caamka naxariistay allihii alraxiimi naxariista khaaska naxariistay alxamdu lilaah ilaahay mahad isagaa iska leh alladii allahaasoo lahu u sugnaaday maa fi samaawaati cirarka waxa joogo iyo wamaa fi lardi dhulalka waxa joogo walahu alxamdu mahad isagaa iska leh fi laakhirati aakhira haddii la gaaro wa huwa allana alxakiimu allihii falsan weeye alkhabiiru oo umuurta oo dhan ma'aalkeeda iyo baatinkeeduu ogyahay alla subxaanahu wa tacaala marka wakaa ilaahay tashriifkiisii ayaan ku bilowno mahad ilaahay baa leh alladii lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi cir iyo dhul wixii joogaba isagaa isaga leh waxaa weye ammaan oo kaamila oo lagu weynaynayo ilaahay baa iska leh maxaa yeelay koonka waxa yaaloo dhan khalqan wa mulkan wa tasarufan isagaa abuuray isagaa iskale isagaa ku tasarufa wixii soo harayna waa addoomihiisii waxaa weeye wax xidhiiroo ka dhexeena ma jiro ilaahay baa mahadsan adduunya aakharaba subxaanahu wa tacaala walahu alxamdu fi alaakhira wa huwa alxakiimu alkhabiiru sancadiisa waa xakiim khabiirun bikhalqihi oo waxaa weeye ficil uu sameeye wax ka hortegi kale ma leh yaclamu alle wuxuu og yahay maa yeliju waxa gelayo fil ardi dhulka dhexdiisa iyo wamaa yakhruju waxa ka baxayo minhaa dhulka waxa ka soo baxayo waxaa weeye ilaahay kulligood wuu og yahay maa yadkhulu fii jawfi al ardi oo roob ah oo kayd ah oo wax dhintay ah iyo waxa ka soo bixi oo muxuu ahay beero ah oo tigaad ah oo ilo ah oo waxaa weeyaan ceelal ah wamaa yanzilu wixii soo degina wuu og yahay min asamaa'i cirka waxa ka soo degi iyo wamaa shayga yacruju fuulayo fiihaa fi samaa'i oo waxaa weeye malaa'igtii ah maqarkii ah oo malaa'igtii ah oo raxmaddii ah iyo waxa acmaalu saalixaad iyo dacawaati zaakiyaadna waa la koryeelayaa wa huwa alle alraxiimu allihii naxariis badan weeye alghafuuru oo dhaafid badan oo addoomihiisa waxaa weeye kuwa toobad keena toobada wuu ka aqbalayaa umana dedejinayo ciqaabta intaa markii la sheegay waaka waxaa laga sheekaynayaa munkirii albacthi kuwa diidanba in wax lasoo saarayo oy qiyaamo jirto kuwaasuu ilaahay ka sheekayne wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay waxay yidhaahdeen laa ta'tiina asaacatu saacad qiyaamo wax la yidhaahdo oo noo imaanayso maba jirtaba saasay yidhahdeen laa ta'tiina asaaca mushrikiintu waxay yidhahdeen qiyaamo ma jirto abadan walaa bactha walaa nushuur waa inkaar oo inay timaaddo ayay diidayaan waxaa weeye wayn waxay daahsadeen inay timaaddo way ku jeesjeesi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow qul balaa balaa iska dhaafi inayn imaanaynine wa rabbii rabbigaygaan ku dhaartaye lata'tiyannakum wallaahi way idiin imaan marka fiiri waxaa la isku daray saddex goorba laba goor baa ladhaa la dhaartay waxaa nuunu tawkiidna waa lagu daray intaa wixii ka badan maxaa la geenlaha waa munkir qofka wax diidan sidaasaa loola hadlayaa qul waxaa tidhaha balaa inayna imaanin iska dhaafi way imaan wa rabbii rabbigay waan ku dhaartaye lata'tiyanakum wallaahi lata'tiyannakum way idiin imaanaysaa marka qur'aanka saan u sheegnay markay saa u inkireen saddex meelood saddex aayadood yaa mid walba ilaahay uu daatadiisa ku dhaartay waxaa weeye suuratu waxaan ku soo marray yuunus inay yidhaahdeen axaqun huwa mardhabbaa qiyaamaha qul ii wa rabbii baa ley qul waxaa tidhaha ii nacam wa rabbii rabbigaygaan ku dhaartaye wuu imaanayaa waxaa weeye waxaa inoo iman doonta zacama aladiina kafaruu an la yubcathuu qul balaa wa rabbii latubcahunna humma latunabba'unna na way noo imaan doontaa haddii ilaahay yidhaahdo tanna waata qul waxaa tidhaha balaa way idiin imaan warabbii rabbigaygaan ku dhaartay lata'tiyannakum way idiin imaanaysaa saa ku dheh waxaa weye waa dhaar weyn oo ilaahay uu ku dhaartay saacaddii inay imaanayso waxaa laa maxaalata wayna imaan saa u sheeg marka qul waxaa tidhaha balaa warabbii latubcathunna taana waa ilaahay waa tuu yidhi qul waxaa weeyaan caalimi alghaybi waxa maqan oo dhan wuu og yahay laa yaczubu kama qarsoomo canhu can illaahi ilaahi mihqaalu darratin darra mihqaalkeeda qudhaanja fi samaawaati cirarka kagama qarsoomo walaa fi lardi dhulkana kagama qarsoomo jalla wacalaa wax walbana wuu og yahayoo wax muxuuha ka qarsoomayo caalamulculuwi waasufli caalamka kore iyo kan hoose midna ilaahay waxba kama qarsoono walaa asqara wax ka yar min daalika kaas wax ka yar kama qarsoono walaa akbara wax ka weyna kama qarsoono waxaawe maa waxaa weye ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala caalimulghaybi caalimulghaybi wuu og yahay laa yaczubu kama qarsoona canhu ilaahi mihqaalu daratin fi samaawaati cirarka kagama qarsoono walaa fi lardi dhulalka walaa asqaru mid ka yar ma jiro walaa akbaru hadduu jirana ilaa fii kitaabin kitaab buu ku sugan yahay kitaabkaasoo mubiinin oo cad ayuu ku sugan yahay ilaa fii kitaabin mubiin liyejziya aladiina aamanuu waxaa weye ilaahay kaa wuu sugay kitaabka mubiinka ay ku qoran yihiin maxaa loo qoray liyejziya liyejziya ilaahay inuu abaalmariyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan camal falay inuu abaalmariyo ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaatay makhfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risqi baa u sugnaaday kariimun oo wanaagsan ayaa u sugnaaday waa kuwii wanaagsanaa waaladiina kuwii sacow soconayo camal falayo oo rooraya habeen iyo dharaar waaladiina kuwii sacow soconayo fii aayaatinaa fii ibtaali aayaatinaa aayaadkanaga inay buriyaan mucaajiziina cajzi kuwa noo nisbaynaya xaal ay yihiin oo u qaadanayo ilaahay turiddan uu u turayo iyo cadaabkan uu ka akhirayaba inuuna ilaahay sooba qaban karin oo uuna keri karin saaseebay u haystaan mucaajiziina wa ama aladiina badaluu jahdahum waxay awood lahaayeen kuwa ku dhiibay wa jadduu dadaalay liibtaali alqur'aani qur'aanka in ay buriyaan mukhaalibiina lirasuulinaa rasuulkoonnaga iyagoo isku daya inay ka adkaadaan yadunnuuna waxay malaynayaan annahum yacjizuunahu inay cajzi gelinayaan bay moodi ulaa'ika kuwa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab oo min rijsin waxaa weeye cadaab shadiid ah aliimun oo xanuun badan ayaa u sugnaaday lahum cadaabun min aswa'i alcadaabi cadaabka kan ugu xun oo shadiidu liilaami waxaa alrijsu suu'u lcadaabi baa loo jeedaa marka uu qur-aanka ila leeyahay waxaa u sugnaaday lahum waxaa ulaa'ika lahum cadaabun min rijsin aliim cadaabka kiisa ugu xun ayaa u sugnaaday wayaraa aladiina uutuu lcilma wayara aladiina kuwii waxay og yihiin uutuu lcilma cilmiga la siiyey alladii kii unsila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbika rabbigaaga xaggiisa lagaaga soo dejiyey alxaqu inuu xaq yahay wayahdii ilaahayna wuu hanuuninayaa ilaa siraatin jid buu ku hanuuninayaa ilaa siraati alcasiiz allaha khaalibka jidkiisa alxamiidi oo la mahadiyo jidkiisa ayuu kugu hanuuninayaa waxay og yihiin wayara aladiina kuwii waxay og yihiin uutu lcilma aladiina uutu lcilma cilmiga la siiyey alladii kii unsila la soo dejiye oo qur'aanka oo ilayka min rabbika adiga lagugu soo dejiyey rabbigaaga xaggiisana laga soo dejiyey huwa alxaqu mid sugan inuu yahay oo wayahdii hanuuninayo ilaa siraati alcasiiz allaha casiiska ah jidkiisa alxamiidi almaxmuudi oo la mahadiyo jidkiisa ayuuna kugu hanuuninayaa kaasuu kugu hanuuninayaa waa yahay wa qaala waxay yidhaahdeen marka aladiina kafaruu kuwii gaaloobay iyagoo nabiga iyo qiyaamadii iyo wixii oo ku jeesjeesayo wa qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay yidhahdeen oo min mushrikiin makkata mushrikiintii maka oo oo almunkiruuna lilbacthi waaljazaa'i in la isu soo bixin iyo in la isu abaalgudib midna aan ogolayn waxay yidhahdeen hal nadullukum iyagii baa isla hadli hal nadullukum ma idin tusnaa calaa rajuli nin oo yunabbi'ukum idiin warramayo yacnaa ma idin tusnaa nin oo biacjabi alacaajiib wax lala yaabo ah nebi maxamed bay ku jeedaan oo waxaa weeye hal nunabbi'ukum calaa rajuli yunabbi'ukum wuxuu idiin warramayaa idaa muzzaqtum haddii laidingoodla idin googooyo oo la idin kitfo oo carradii aad idinkala cunto oo tafaraqa ajsaamukum fi alardi oo ay meel walba aado innakum idinku la fii khalqin abuuris inaad tihiin jadiidin oo cusub nin idinka sheekaynayo ma idin tusnaa kuwa sidaa odhanayana waxaa weeye waa kufaar quraysh waxay saa u leeyihiinna way la yaaban yihiin waana jees jees ayay sidaa u odhanayaan waxaa weeye markay sidaa yidhaahdeen lafii khalqin jadiid aftaraa iyagii baa weli isla hadlaya aftaraa miyuu abuurtay calallaahi calallaahi ilaahay korkiisa miyuu kadiban been ku abuuranayaa oo waxaan ilaahay uuna dhihin oo dad baan soo bixin iyo xisaab baa jirta iyo abaal baa jira iyo jannaa jirta iyo cadaab wuxuuna ilaahay dhihin miyaa isagu intuu iskala yimid miyuu alla ku been abuuranayaa aftaraa calallaahi kadiban am amase bihi waxaa maxaa maxamedka waxaa ku sugan jinnatun wuuba waalan yahay oo waalli baa lagu taabtay bal baa la yidhi ilaahay wuxuu yidhi aladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati filcadaabi cadaab bay kuwa jiraanba waxaa laga dhigay intay qiyaamadii dhacday inay cadaabkiiba galeen waxaa kaloo dhici karta filcadaabida adduunka ay ku cadaaban yihiinoo wareerka iyo welwelka iyo walbahaarka iyo qofka hadduun allihii abuuray uuna ku xirnayn nolol oo danki ah oo xamaaqa ah oo fool xunoo waalli u dhow buu ku nool yahay taa in laga sheekaynna way dhici kartaa alle wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe kuwan in lala hadlo iyo in loo caqli celiyo iska dhaafe waxaan ay leeyihin hal ma idin tusnaa iyo muxuu ahay mayuwaalan yahay mise ilaahay buu ku beerabuuri waxaasoo dhan iska daaye eh bal aladiina kuwii laa yu'minuuna bialaakhirati aan fi lcadaabi cadaab bay ku sugan yihiin iyo waaldalaali baadi albaciidi oo fog oo xaqa ka fog bay ku sugan yihiin waaldalaali albaciid oo way waleersan yihiinoo xaqa aada bay uga fog yihiin alla wuxuu yidhi afalam yasiiruu afalam yarow maynayna arkaynin sida ilaahay awooddiisa ay gacanta ugu hayso miyaynan arkaynin afalam yarow miyaynan arkaynin ilaa maa beyna aydiihim waxaa iyaga hortooda ah iyo wamaa khalfahum wixii gadaashooda ah oo min alsamaa'i waalardi cirka iyo dhulka ah hadduu hortiisa fiiriyo cir iyo dhulbaa ka horeeya hadduu gadaashiisa fiiriyana cir iyo dhulbaa yaa ka dambeeya hadduu midigtiisa fiiriyo cir iyo dhul weeye hadduu bidixsa meel uu ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa uu kaga bixi kara maleh wamaa khalfahu min alsamaa'i waalardi miyayna arkaynin meel kastaba in qofkani uu laga hareerayo oo ilaahay awooddiisa uu ku jiro miyayna arkaynin oo may ku cibro qaataan allahasi inuu qaadir ku yahay inuu dadka soo saaro markay dhintaan kabi innasha haddaan doonuu yidhi ilaahay iyagoo sidaa awooddanada gacanta ugu jiro nakhsif bihim alarda dhulka inaan la goyno haddaan doonno ow nusqit inaan ridno calayhim korkooda kisafan gobollo oo min asamaa'i cirka ah innasha haddaan rabno nakhsif bihim alarda dhulkaan la goynaynaa ow nusqid calayhim kasafan gobollaan ku soo daynaynaa oo min asamaa'i cirka ah ay low shi'naa la khasafnaa bihim alarda sidaan qaaruun ku samaynay ama cirka ayaan kaga soo daynaynaa sida asxaabul eykata aan ku samaynay marka ilaahay qabdadiisa iyo awooddiisa ayay ku jiraane meella kuma bixi karaan innasha nakhsib bihim alarda ow nusqid calayhim kisafan min asamaa inna fii daalika kaas oo awoodda ilaahay oo waxaa meel walba lagaa jiro la'aayatan cibraa ku sugan iyo astaan iyo sumad likulli cabdin addoon kastay ugu sugan tahay muniibin oo ilaahay u noqonayo walaqad aataynaa daawuudna wakaa marka qisadii oo aan aad u dheerayn laakiin cajab badan oo ilaahay awoodda uu siiyey sida aan ku naqaano qisada nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ilaahay baa mulki iyo maal iyo boqornimo iyo wax walba siiyey tiina kuma ayna kibrin ismana weynaynine ilaahay iyo dacwadiisa iyo diintiisay ugu adeegeen taasuu ilaahay noo sheegaya walaqad xaqiiqee aataynaa waan siinay daawuudda nebiyullaahi daawuud waxaan siinay fadlan wax dheeri aan siinay fadlan waxaan siinay wax shay cadiim oo waasica oo aan waxaa fadliga waa nebinimo zabuur zabuur waa nebinimo waa la siiyey kitaabkii zabuurna waa la siiyey jibaashina waa loo sakhiray shimbirtiina waa loo sakhiray waxaa weeye birtiina ilaahay baa u jilciyey waxaa weeye sanca sanca duruuci khamiis bireedka suu u samayna waa la baray iyo kuwaa kuwa aan ahayn walaqad wallaahi baan ku dhaartay buuhi ilaahay aataynaa daawuudda waxaan siinay minna annaga xagga annaga fadlan dheeri baan siinay waxaan idhi yaa jibaalu jibaal marka fadligii la siiya qaar ka mid a yaa la inoo caddaynayaa yaa jibaalu jibaalay buurihiyow haarihiyow awibii la celceliya tasbiixda iyo maxay taxmiidka iyo xuska ilaahay iyo anaashiidda iyo qasiidada awibii la celceliya macahu maca daawuud watayra waxay shimbirtiyayna adiguna la celceli wa alannaa waxaan u jilcinay lahu daawuud alxadiida waxaa birti baa ilaahay way u dhalaali un markaasuu sidii cajiinkii wax alla wuxuu rabo ayuu ka samaynayaa isagoon waxba ku garaacin oo buris iyo waxba sidii shamac iyo iyo cajiinoo kale unbay iska noqono wa alannaa lahu alxadiida waxaan ku nidhi markaa anicmal waxaan ku ilhaaminay anicmal samee saabiqaatin kuwa waasica oo adduruuc oo waxaa weeye qamiis qamiis dheerdheer oo qamiis bir ah oo waxay taqi linsaana shara alxarbi ka ilaaliso anicmal samee saabiqaatin kuwa waasica waqadir waxaa weeye qorshe oo sargoo waqadir sarjar fi sardi sida aad muxuahay aada isu gelgelinayso inta ay la eg tahay waxaa weeye xadiid soo ma aha inta ay birta silsiladda labadii silsilee ma- madaxa la isu gelinba inta uu duleelkeeda la egyahay iyo meesha la isu gelinayo waqadir sar- sarjar baa la yidhi fi sardi sida aad muxuaha u tixi doonto qadir buu ilaahay ku yidhi wasardi was- waqadir fi sardi wacmaluu asardi waxaa loo jeedaa qadir fii nasji adduruuci saad u samaynayso baxaytu tatanaasabu xalaqaatuhaa ay isu habboon tahay ay ajcal kullu xalaqatin musaawiyatin liukhtihaa dayiqatan laa yanfudu minha sahmu uusan leebku ka soo dusi karin iyo waranka midna waqadir sarjar fi sardi sida aad isu gelgelinayso wacmaluu camal fala saalixan camal wanaagsan innii anigu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun waan arkaa walisulaymana ariixa wasakharnaa waanu u sahalnay lisulaymaana nebiyullaahi sulaymaana alriixa waxaa weye dabayshi ayaanu u sahalay walisulaymana alriixa nabi sulaymaana waxaan u sahalnay alriixa dabayshii guduwuhaa kallihideeda shahrun waa bil warrawaaxu a caraabideedana shahrun waa bil wasakharnaa lisulaymaana dabayshi baan u sakhirnayoo subaxiina wuu orodsinayaa ilaa duhurka masiirata shahrin waxaa weeye duhurkiina ila alghuruubi laga gaarana waa intii muxuu ahaayey bil laga socdo sakhara allaahu lahu riixa iyadoo masaafaadkaasoo dhan goynayso wa asalnaa waxaan u qulqulinay lahu isaga cayna alqidri maarta ama rasaasta isheedii nuxaas baa la dhahaayo cayna alqidri rasaasta ama maxaa nuxaaska maarta waxaa isheedii ayaan u qulqulinay si uu isagana wax uga sameeyo ayaanu u qulqulinay wa asalnaa lahu cayna alqidri wa min aljinni wasakharnaa waxaan u sakharnay min aljinni jinniga xaggooda man yacmalu kuwa shaqeeyo bayna yadayhi nabi sulaymaan hortiisa biidni rabbihi rabbigiisa nabi sulaymaan rabbigiisa idankiisa yay jinnigaas ku sakhiran yahayo amarkiisiio wuxuu doona ma diidi karaan wuxuu basharku ka cajisay oo dhanna way sameyn waman yasiq qofkii duso oo dhuunto oo minhum jinnigaa ka mid a mi- can amrinaa amarkanaga oo inuu nabi sulaymaan daa inay adeecaan ka dhuunto nudiqhu waan dhadhamansiinaynaa min cadaabi saciiri naarta ololaysa cadaabkeeda ayaan dhadhansiinaynaa yacmaluuna waxay u sameeyaan lahu lisulaymaan maa yashaa'u wuxuu doono oo min maxaariiba mixraab ah oo qusuur saro ah ayuu u sameeyaa iyo wa- wa tamaathiila iyo waxaa weeye nuxaasku wuxuu ka samaynayaa tamaathiil walow diinteenna ha lagu xarime eh isaga diintiisa waxaa weye masawiruu u samaynayaa iyo wa tamaathiila iyo wa jifaanin xeedhooyin oo kal jawaabi sidii darar oo kaleeta aweynad waxay ka qabaan iyo wa quduurin dheriyaal raasiyaatin oo farfadhiyo oo inay muxuu ahay intaasoo nin qaadamo ogiye aan la qaadi karin icmaluu waxaa lay daawuuda yaa daawuud aala daawuuda daawuud ehelkiisiiow shukran ilaahay maadii ku camal fala wa qaliilun waa yar yahay min cibaadiya addoommadayda ashakuuru kuwa ilaahay ku mahadiyo way yar yihiin marka nebi sulaymaanna ilaahay waxaasoo dhan buu siiyeyoo wuu u sahlay icmaluu aala daawuuda waxaan ku nidhi nicmadaa ilaahay alla ku mahadiyo icmaluu aala daawuuda shukran wa qaliilu min cibaadiya shakuur haadaa wabillaahi towfiiq darsigiina halkaa ha joogo